waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
markaan ka noqonayo halkan waxaan haystay shan caruura da-dooda waxaa ugu weyneyd toban jir siyaabo badan run ahaantii waad dareemi kartaa markaad qurbada joogto caruur yaran aad ku haysato waa dhib badan taha gurigii aadan awoodin guri weyn inaad kiraysato ama aad gadato guri aan ku jiray guri yar buu ahaa oo apartment islaanto caruurta iyadaa la daala dhici jirtay saacad walba hadday noqotay iskuulaadka subaxii iyadaa geyn jirtay iyadaa soo celinaysa anigu qof waxaan iska ahaa inta badan yacni shaqada ku maqan marka noloshiio nagu adkaatay iyo anigoo markaas biday ama u maleeyey micnaha in haddii meeshaan aan ka kaxeeyo in xaaskuna ay nafisayso caruurtuna wax iisoo baranayaan hadday noqoto xagga diinta ama xagga aadaabta ama xaggii dhaqanka intaba marka waxyaabahaas ay u kallifay marka hore inaan yacni meeshaan aan ka guuro waa gartay marka markaad tagteen africa u guurteen xaggee tagteen maxaase kala kulanteen meesha aan u guurnay horta waxay ahayd kenya gaar ahaan magaalo xeebeedka la yidhaahdo mombasa waa dhinaca xeeb meeshaasaan u guurnay markaan fiiriyey meelo badan anigu inta badan waxaan ahaa dadka yacni mar walba xagga ku noqdo oo yacni aadi jiray markaan isu fiiriyey magaalada nairobi iyo mombasa waxaan doorbiday reerka inaan geysto mombasa waana siri markaas yacni dhaqaal ahaanna yacni waa kaaga jaban tahay xagga yacni securitykana yacni waa ka securit fiican tahay hadday noqoto xagga micnaha nabadgelyada marka magaaladaas mombasaan degay waxaan degayn muddo sagaal sana
waa gartaa nolosha iyo waxbarashada iyo markay noqoto mombasa maxaad kala kulanteen mase isku mid ahaayeen waxaad ka filaysay iyo siday noqotay magaaladu noloshu hadba waxay ku xiran tahay sidaad u nooshahay iyo hadba meesha aad ku nooshahay micnaha noloshu isku mid ma noqoto mar walba matalan qofka qurbada markuu ka yimaado uu africa u guuro wuxuu jecel yahay reerkiisa inuu geysto meel wanaagsan meel saxo wanaagsan meel meelaha kale ka wanaagsan micnaha mar walba waxaad leedahay micnaha reerku yaysan tabin inay joogaan africa yaysan dhibtoon wax dhibaataa yaysan arag sababtoo haddii ay u arkaan meeshii inaysan ku qanacsanayn qofka dhibku kusoo noqonayo waa adiga islaanta waxa laga yaaba marka inay ku tiraahdo warin yaho meeshaan meel ii qalanta maahan ama meel wanaagsan ma ahane meel carruurteeda wanaagsan maahan markay celi marka mar walba waxaa isku daynaa dadka qurbada ka yimaada inay degaan meelaha ugu fiican hadday noqoto nabadgelyada hadday noqoto yacni hawada hadday noqoto micnaha yacni deegaanka mar walba dadka dibadaha kasoo guura soomaalidu waxay degaan meelaha ugu wanaagsan marka markaad degto meelahaas oo kale way ka qaalisan tahay meelaha caadiga marka waxaa la degaysaa dadkii dabaqada sare ahaa oo waxhaystay oo kenyaatiga ama ciddii doonaan ha noqoto gaala iyo islaam waxay doonaan ha noqdaan dabaqadii saraa la degaysaa marka wax la qaybsanaysaa isku deegaan tihin marka mar walba ma noqonayso in kharashkaadu uu la mid noqdo ninka miskiinka oo magaalada dhinaca kala degan marka noloshu isku mid ma ahan hadba waxay ku xiran tahay meesha aad ka degto iyo qoyskaadu sida ay kharashkooda yacni u isticmaalaan marka markay noqoto iskuullada caruurta aada geysay haddii ujeeddada ugu weyn ay ahayd waxbarashadii iyo dhaqankii mombasa intaas ma ka hesheen waxbarasho fiican oo dhaqankii iyo diintii ay caruurtu ku baranayeen
nacam xasanow haa wax walba waa yaalliin hadday noqoto diin diintu way taallaa malcamadihii qur-aanka yacni way jiraan haddaad doonto yacni macalin dugsi waa kuu imaan kara guriga kugu imaan kara oo carruurtaada si gooniya wax kugu bari kara iskuulaadkii way jiraan iskuulaad waxaa jira aan la goyn karin oo markaad u fiiriso iskuulaadka reer galbeedka ama waddamadan aan joogno ka qaalisan oo marnaba aan micnaha aadan xataa u bareer yacni habeenna aadan ku fikirayn inaad yacni carruurtaada geyso iskuulaad caadina waa jiraan oo normal ah marka iskuulaadku inta badan waa iskuulaadka brivatekan ka hadlaya iskuulaadka yacni dawladda maba geen kartidba carruurtaada mana loo ogola waxaa loo ogol yahay qofku inuu yahay qof muwaadin oo waddan ku dhashay qofkaasunbaa carruurtiisa geysan kara iskuulaadka yacni public ah marka inta badan dadkeenaan dibadaha ka yimaada carruurta waxaan geynaa iskuulaadka brivate marka waa helaysaa iskuul yacni brivate oo madax bannaan laakiin hadba waxay ku xiran tahay iskuulka aad geynayso qiimihiisa isku qiimana ma noqon kar ma noqdaan iskuulaadka waa kala qiimo badaya waa gartay markaad sagaalkaas sano aad meesha joogteen maxaad is leedahay faa'iidada ugu badan oo caruurtaadu ay ka soo heleen maqnaanshahaas ay afrika ku maqnaayeen kolley meesha aan ka guuray qurbay ahayd meesha aan u guurina qurbo kale ahayd waddankayga hooyo umaan guurin wax badan waa ka soo kororsaday wax wanaagsan haddana meeshii aan filaayay ma aanan gaarin sababtoo nololba noloshu mar walba yacni ma noqonayso sida aad rabtay inay u dhacdo wax badan waa iga soo siyaadeen waxbarashadii meel wanaagsan bay kasoo gaareen carruur diintii markay noqoto ma dhihi karo diintii yacni meel wanaagsan bay kasoo gaareen maasha allah yacni aadaab ahaan yacni way soo yacni carruur aadaab badan way noqdeen inkastoo haddana guri lagu haayay oo aysan ahayn carruur banaanka u bixi jiray sababta waxaad kala baqaysaa mar walba dibadda carruurta waxaad kala baqaysaa deriskii baa ka baqaysaa waxaad ka baqaysaa carruurtii kalead kala baqaysaa marka mar walba waxaan carruur yacni iska xixiran oo gurigii iyo u dhexeeyay iskuulaadka
waa gartay laakiin haddii aad deriskii ka baqaysay oo carruurtii ka baqaysay australia iyo markaas mombasa waxba kuma kala duwana maa la dhihi karin nacam waa sax markaad si u fiiriso waxba kuma kala duwana sababta markaad carruurtii halkan aad ka kaxaysay africa aad geyso waad is leedahay waxaad kala soo baxsatay meeshii dhibka badnayd oo yacni ummaddii fisqiga iyo waxyaabihii aan wanaagsaneyn o dhan aad kala soo carartay oo aad timaado meel meeshii aad ka soo carartay la mid a waxaad leedahay marka wax isbeddel haba yaraatee ma jiraan amaba lagu qaatay meeshaad horaba inaad isaga noqoto sababtoo carruurtaadii markaas waa la nooshahayba waa isla nooshiin laakiin carruurtii markaad meeshaa geyso adigii aabbaa tahay nolosha kuu saamixmaysa inaad carruurtaadii la joogto sababtoo shaqaa meesha kuma haysid waa inaad usoo noqoto shaqayso wixii aad shaqaysan aad u dirto carruurtii marka qofka haya waa waalidkii waa hooyadii aabihii waa ka maqan yahay hooyadii marka carruurtii haddaysan gacanta ku hayn oo ay bannaan kusii dayso carruurta halkaan oo kale la mid noqonayaan micnaha waxaan ka wadaa xumaatadii oo dhan oo meeshaan aad kala tagtay xaggana waa yaalin waxaa jira carruur badan waxaa jira dibadaha laga keeno oo soomaaliyeed ama dhaqan celin ha loo keeno ama ha loo keeno micnaha yacni in diinta yacni qur-aanka lagu soo baro carruurtiina waa carruur waaweyn waxyaabihii lagala soo baxsaday oo dibadaha yacni waalidku ay kala soo carareen yaa meeshii yaal oo u fududaynaya weliba wax isbedela ma jiraan waa jiraan yacni meelo wanaagsan waa jiraan laakiin wax walboo xumaana meesha waa yaalin waana laga helaa sagaalkaas sano hadda carruurta af soomaaliga ma soo barteen af soomaali ku filan oo oo soomaaliya oo caadiyo ayna fahmayaan dadkana kula hadli karaan ma ku hadlaan sagaal sano kadib maya markay noqoto luqadda luqadda horta waxay ku xiran tahay hadba waalidka marka ama qoyska yacni carruurta markaas ay la nool yihiin meesha aan geeyey waxay ahayd meel iyagoo keligood ay deganaayeen oo yacni wax ehela aysan u joogin xaaska iyo carruurta unbaa isla noolaa marka carruurtii markay kaa tagaan subaxii toddobada subaxnimo markay kaa tagaan oo galabtay imaadaan shanta garabnimo maalintii dhan waa kaa maqan yihin intay guriga joogaan waa wax yaroo tirsan waa shanta shanta galabnimo ilaa iyo sagaalka habeennimo sagaalka habeennimo wixii ka dambeeya carruurta waa seexanaya ila subax dambe iskuulka baa sugan marka intaa u dhexaysa carruurtii haddii aan lala sheekaysan ama aan looga faa'iideyn luqadoodii way adagtaa marka wax weyn kusoo siyaadi maayaan marka hadba waxay ku xiran tahay qoyska carruurta haystaa siday ula sheekaystaan carruurtooda marka aniga ahaan xaaskayga carruurta haysay inta badan ayagaa wala sheekaysan jiray sababtoo carruur bannaan ku baxda maaha bannaanka waa ka ilaalinaysaa guriga waa ku haysaa guriga markaad ku hayso carruurta inta badan iyagaa sheekaysanaya marka iyagaa dhexdooda sheekaysanaya marka xaggii luqadda maya xaggii luqadda waa waa ku liitaan aaday ugu liitaan waa gartay markii aad go-aansateen inaad africa dib ugu noqotaan oo carruurta geysaan mombaasaad go-aansatay inaad degtaan soomaaliya maxaad u geyn weyday haddiise aad soomaaliya geyn lahayd maxay uga duwanaan lahayd mombasa mar walba horta waxaa fiican dhulkaada hooye waa lama huraan marba hadday noqoto micnaha deegaan dhulkii aad ka timi oo luqadaadi hooyo asal ahaan meesha aad kasoo jeeda inaad degtaa wax wanaagsan haddana waktigaas xaadirka waktiga aan dhoofaynay wakti wuxuu ahaa yacni soomaaliya xaaladeeda aysan ahayn xaalad degan dhibaatooyin badan aysan ka yacni dhibaatooyin badan ay ka jireen waana dareemi kartaa marka qof dumar meeshaan aad ka kaxaynayso iyo carruurteeda oo aad tiraahdo war soomaaliyan idin geynaya waxaa ku dhacay micnaha yacni wax filan waay ama wax shooga soomaaliya waan ognahay maalin walba dhibaatadeeda in meeshaan yacni aan ka arkayno aan k- aan maqlayno maalin walba dhibaato lasoo sheegayo qarax lasoo sheegayo baaba lasoo sheegayo hoog lasoo sheegayo ma caruurteeda meeshaa geynaysaa warnihi meeshaad inta ay geyn lahayd halkanaa iska jooga marka taasaan micnaha yacni igu kaliftay inaan kenya u guuro laakiin waa jeclaan lahaa inaan waddankeena aado waktiga waktigaas xaadirka laakiin ima suuroobin
waa gartay hadda dib baa ugu soo noqoteen australia ee maxay tahay sababta ugu weyn oo aad dib ugu soo noqoteen mise markii hore aad ku talagalsaneedeen inaad wakti go-an soo joogtaan africa kadibna dib usoo noqotaan
xasano qorshahaygu markii hore horta wuxuu ahaa inaan dib ugu soo celin carruurta meeshaan inaadan ku soo celin inaan ku soo celin haddana go-aanka adigu mar walba adigu iska marayd talada waa tii rabbi qorshaad ku baxaysaa laakiin waxaa laga yaabaa haddana inay wax iskaa bedelaan muddo kadib qorshaha markii horaan u baxay waxay ahayd inaan carruurta aan geysto meeshaas aan wax ku baro ay ku weynaadaan ay ku koraan inta waddanku wax iska bedelayo haddana way suuroobi weyse carruurta markay iskuulaadkay dhameeyeen yarkayga weyn markuu iskuulkii u dhameeyey muxuu ahaa high schoolkii aniga xaaskayga talaan wada qaadanay waxay tiri wiilkii wuxuu u baahan yahay jaamacad wanaagsan marka waxaan ka ballan qaaday in jaamacad aan geeyo meeshii asal ahaan uu ka yimid marka nin yahow maxaa talaa marka waxaan idhi anigu talaa soo jeeday waxay taladeed waxay ahayd bal haddaan kenya ku hayno ka war Mm.
waxay tiri waa adag tahay kenya sababtoo ah meesha aan deganayn jaamacado fiican ma lahan mombasa jaamacadaha waaweyn waxay ku yaalin nairobi caasimadda marka waxay noqonaysaa reerka inay soo guuraan ay soo degaan nairobi haddana markaad meel kasoo guurayso meel kale u guurayso haddana kharashkeeda leedahay Mhm.
dhibkeeda leedahay waa meel cusub waxaan idhi bal haddaan nairobi u guurna ka war tala ahaan waxay tidhi ma xuma laakiin ogow hadda iyadana kharashkeedana waa ku sugaysaa sababta waxaa lagaa rabaa deegaankii guri cusub haddana guri kiraa kharashkii kale alaabtii hore waa in la xaraasho waa in alaab cusub la gado waa in jaamacaddii haddana la raadiyo jaamacaddii waa lacag marka adigu markaan isla fiirinay dhinac walba waxaan go-aan ku gaarin inaan carruurtii dib usoo celin Een, waxaan igu kalifin carruurta dib usoo celiyo wiilkaas weyn oo micnaha yani jaamacadda gaaray yaa xoogaa igu kalifta inaan dib usoo celiyo Sax.
iyo noloshii noqotay nolol micnaha ka adag tii hore sababtaa nolosha mar walba waa isbedeshaa kenya maciishadu sicir bararkii ayaa sii kordhay Een, gurigii shalay shanta boqol lixda boqol oo dollar aa ugu jirtay wuxuu noqday sideed boqol oo dollar
waa gartay ee, mahdow ee, keligaa ma tihid soomaali badan waalidiin badan baa caruurtooda dibadaha geyn jiray qaar baa waxay geyn jireen masar ee, imaaraadka sacuudiga soomaaliya meelo badan inta badanna ugu dambeynta waxay ku dhammaan jirtay in ee, wakhtigay doontaba ha noqotee caruurta la soo celiyo marka markaad fiirisid taada iyo guud ahaan dadka kaloo soomaalida ah oo aad maqashay ama aragtay ma waxaa keenaya marka hore aan la xisaabtamin oo la fiirin oo qorsho weyn oo guuridaan jirin ee talooyinka miyaan markii hore la qaybsan mise wax kalaa jira maxaa sababaad is leedahay kaysaskaasoo kale kaaga gaar ahaan anoo aan ka hadlaynba ma diyaargarow horaan jirin ma wada tashi horaan jirin maxaa keena in caruurta la qaado la warwareejiyo haddana ugu dambeynta la soo celiyo waxaan u sababeyn karaa dhowr dhowr asbaabood waxaan dhihi karaa marka hore qorshe ma jiro saxa oo yacni ninka iyo naagta isqabaa qorshe yacni ay ku midaysan yihiin oo ay ku dhihi karaan qorshahaasaan u guuraynaa ma jirto marka hore waxaa laga yaabaa qorsho inuu ka yimaado xagga odaga markuu arko micnaha culayska meeshaan yacni yaal markuu arko carruurta yacni siday u socdaan dhaqankooda siday usu bedelay dadkii kaa horreeyay carruurtoodii meesha ay yacni joogaan maantay odagu markaasuu go-aan gaaraya waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war bal carruurta intay yaryar yihiin meeshaan ka kaxay marka waxaa laga yaabaa laakiin xaaskaadu inaysan kula qabin markaas talada laakiin haddana ay kugu raacsan tahay ay leedahay bal bal dhinacu noo jihay laakiin aysan raalli ka ahayn marka qorshe ma jiro horta yacni aabbaha iyo hooyadu ay ku midaysan yihiin siiba yacni dadkeenan soomaaliyeed way adag tahay haddii marka hore xataa qorshe yacni lagu midoobana oo la yidhaahdo waxaasan taladaasaan isla qaadanay aakhirka waxay ku dambeeyaan un burbur ama odaga xaggiisa yacni yacni aysan micnaha yacni ka suuroobayn ama xagga hooyada markaas waxay noqonaysaa ama reerkii inay kala tagaan ama in haddana haddaad rabto reerkii inaa badbaadiso in carruurtaada dib aa usoo celiso iyo xaaskaadii taasi waa mid tan labaad waxaan ku as- waxaan dhihi karaa micnaha waa xagga nolosha noloshiyo dhowr nooca nolosha sababtoo ah markaad halkan joogto waxaad ku tiirsan tahay ilaahay ka sokow dowladdan waxaa laga laga yaabaa xoogaa yar in micnaha carruurta laguu siiyo oo aad ku qabato micnaha nolol maalmeedkaada xagga waxaas ma jiraan islaantii arki mayso marka wax dakhliyo dhinaceeda soo gala ma helayso mar walba waxay ku xiran tahay gacantaada qof bini aadam markaa wax ka sugtana waa adag tahay baahidaada waa sii siyaadaysaa un dumarkii marka xagga joogay uma arkaan inay yihiin dad madax bannaan sababtaa waxay ku tiirsan tahay ninkeedii bay ku tiirsan tahay waana sidii micnaha yani diinta ayna fartay sababtoo ah nolosha qoyska reerkaada adigaa mas-uul ka ah ilaahay adigu ku saaray mas-uuliyaddooda laakiin haddana meeshii waktigaas ay ka timi waxay ahayd nolol micnaha yacni qof walba dhinaciisu wax ka helaayo adigu aad usoo shaqaysid iyadoo xoogaa yaroo micnaha ceyrtaas micnaha dawladda ay siiso ha ku noolaato iyada carruurteeda qof waxay dareemaysay inay ahayd qof micnaha wax soo galaan oo meel wax ka soo galaan xagga markay tagtay ma helayso waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay gacantaada noloshaada micnaha waxaad siiso unbay yacni ay micnaha yacni ay ku xiran tahay inay micnaha yacni isticmaasho taasna waxay sababaysaa marka xaaskii inay u aragto nolol ciriiri inaad micnaha gelisay in wixii ay rabtay aysan heli karin in meel cidla aada uga tagtay sababtoo adigii meeshaanaad imaanaysaa meeshaanaad ka shaqaynaysaa mar walba uma tegi kartid oo baahidii waa badan tahay kharashkii waa badan yahay waxyaabahaasoo dhan xasana waxay sababaysaa marka labadii qofood inuu khilaaf dhexdooda yacni ka dhex dhaco oo yidhaahdo okay gabadh ay tiraahdo war meeshaa nolosha waa adagtaa wax walbana yacni kaama heli karo marka amaaba laii qaata meesheed inaan ku noqdan iyo meesheeda igu celi laakiin waxaa laga yaabaa aaba ahaan markaas inuu isagu yani u jecel yahay reerkiisa inay meesha u joogaan oo yidhahdo maya halkaa carruurta igu hay iyo kuguma hayn karo wax walba kaama helo marka waxaa bilaabanaya burbur ama islaantii inay iyadu iska tashato oo go-aan ay gaarto habeen madow yani waxaa soo dhaqaajisa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho